magaalada muqdisho ee caasimadda dalkeena soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijiminayeen arday dhammaysay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda master digree islamarkaana ka aflaxay jaamacadda horseed munaasabadda lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda horseed culimaa uddiin macallimiin arday iyo qeybaha kale ee bulshada doctor axmed maadey maxamed guddoomiye ku-xigeenka dhinaca waxbarashada jaamacadda horseed ayaa ka warbixiyey tirada ardayda qalijibisay iyo waxyaabihii ay barteen barnaamijkan maanta ardadan meesha ku qalanbedelanaysa boqol lixdan iyo toddoba arday waxay ka qalinbedelanayaan jaamacadda daffodil international university oo dalka maleysiya ah waxayna kala yihiin taqasus ilaa iyo afar brogram brogramka koowaad waa master of development studies master of software engineering oo takhasusaad kala duwan leh master of public health oo isagana ilaa afar takhasus leh iyo master of business administration oo isaguna ilaa afar takhasus leh intaa waxay isku noqonayaan boqol iyo lixdaniyo toddobo m b a takasus ah oo isagana soddon arday ayaa jirta oo ka qalin jebinaysa jaamacadda mahsa dhammaan waxaan idin leeyahay hambalyo wakhti dheer iyo juhdi badan aad soo bixiseen kadib maanta waxaad goranaysaan mirihii juhdigaas waxaana ilaahay idinkaga baryayaa cilmigaas aad barateen inuu ilaahay idinkaga dhigo midkaad isku anfacdaan dalka iyo dadkana aad ku anfacdaan qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey jaamacadda horseed iyagoo u hambeliyey ardayda qalijibisay gurigaadii joogo ilmahaadii dhex joogo waddankaadii joogo ardaygii maleeshia yimid ama bangaladesh aada ama caalamka meel kale ka taga inaad isku shahaado qaadataan oo macallimiin soomaali ay kuu dhigto runtii waxaan dhihi karaa waa fursad dahabi ah jaamacado badan oo waddanka ku yaalana fursadahaasi dadka soomaaliyeed waa u hirgeliyeen way ku ammaanan yihiin si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha jaamacadda iyo boodhka fursaddan dahabiga ay dhammaan bulshada soomaaliyeed ay kala shaqeeyeen ahaa waxbarashadii iyo aqoontii aad qaadateen intii ay tahay adiga waxaa lagaa rabaa inaad haddana aad sii dhisto aad wax waxayso maxaa markas inta lagaa rajaynaayo inta adig aad rajaynaysa in lamid ah ay kaa rajaynayaan dadka aad la shaqaynayso marka dalkan wuxuu u baahan yahay in aqoonta aad loo looga faa'iidaysto aqoontaa barateen cilmi naafic allah idinkaga dhigo waxaan rajaynaynaa in wax badan aad ku soo kordhin doontaan aqoontana kordhaa qaadi doontaan dufcadan ayaa ah dufcadii afaraad ee dhammaysay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda master digree tan iyo markii la aasaasay jaamacadda